الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجر وكالدي قال الناظم رحمه الله تعالى ولم يبع من نفسه ولا ابن طفل ومجنون ولو بإذن وهو أمين وبتفريض ضمين يعزر بالعز وإغماء وجن وعو شيخ رحمه الله تعالى ولم يبع أي ولا يبيع كيب ما أيه شيء لو كاشين يبيع من نفسه نفديس كيب ما أيه ولابن نئين أن كيب ما يطفل نغير أو ضري ومجنون مدوالا ولويهين كيب ما أيه ولو بإذن إذن bahaw hayso haw idma ninkii wakiishaye lahaa shaygan soo iibiye wa huwa wakiilku amiinun mid aamina weeye wa bitafriiqin tafriid iyo gabadfalla damina wuu ku magay yadman wuu ku magdhabayaa yucsalu waxaa lagu casilaa bilcasli casilidu markaa nafdiisa casilay ama uu kii kala casilay wa iqmaayin iyo miyir doorsoon wajunni ay wajunuunin wajinnin wajunuunin iyo waalasho u waashay ayuu markaa ku casilmaa halkan waxa uu sheekhu inooga gelayaa axkaamtii ay lahayd wakaaladu markay ansaxdo marka uu qof u wakiishay inuu shay soo iibiyo waxa laga maarmaana inuu dadaalo oo uu markaa lacag naqada ugu iibiyo lacagta beledka ugu iibiyo qiimaha ay joogta ugu iibiyo shayga aan u dhiibin ilaa uu lacagtii gacanta ku dhigo mar hadday sidaa tahay waxay dhahay culimmadu ma ansaxayo inuu ka iibiyo shaygii loo wakaashay inuu iibiyo naftiisa inuu ka iibiyo mid maxjuur ah oo xayiran oo markaa isaga dadku weliga u ahaana ka iibin maayo sida sabi dee ilmow isagu dhalay kii majnuunka ayaa kii waalaa kii safiiha ayaa isagu weliga u ahaa ka iibin maayo walow kan wakiishay haba u idmoo ha yidhaahda markaa waad ka iibin kartaaye ama waad iska iibin kartaaba ha yidhaahdee ka iibin maayo nafdiisana ka iibin maayo ilmihiisa yarna ka iibin maayo kawaalanu weliga u yahayna ka iibin maayo walow haba u idmo kii wakiishaya arrintaa laba arrimood bay ku diideen oo culimmadu ku jira bay yidhaahdeen waa mid weeyaane waataynu soo tilmaannay baycu inuu ka mid yahay cuquudda aanu qof qodhi samayn karin ee laba laga maarmaan u ah yacnii laba darafood ayuu markaa ka guntamaa marka kii wax iibinayey oo dee ama kii shayga lahay ama wakiilkiisii ah iyo kii iibsanayey kan wax iibinaya iijaab baa ka imanaya kanna qabuul baa ka imanaya marka shaygii uu nafdiisa ka iibiyo iijaabkii iyo qabuulkiiba waa midoobayaanoo dee wuxuu odhanayaa nafdaydii baan ka iibiyey haddana waanu aqbalay inankaygii baan ka iibiyey haddana waanu aqbalay kii waa laayan mas-uulka kaha baan ka iibiyey haddana waanu aqbalay iijaab iyo qabuulkii ayaa midoobayaa waxaana laga maarmaankaa iijaabkana inuu mid la yimaado iyo shayga iibinta aqbalidda iyo iibsashadana mid kale la yimaado ayay ahaydoo halkaa labadaasa iska hor imanaya oo midoobaya keliyana waxaa la ogol yahay dee jihatul ubuwa oo seeda awowga oo kale ayuunbaa loo ogol yahay labada jihaba inuu tawalliyo oo masalan dee ilmo uu awowu yahay oo inankiisu dhalay hanti uu leeyahay waa iibin karaa oo mid kale oo markaa isna weli u yahay oo inankiisi markaasuu dhalay waa u iibin karaa oo isagoo markaa kanna weli u abuu u ijaabinayaa haddana isagoo kanna weli u abuu u aqbalayaa halkaa dalaabasjihadaa keliya unbay markaa ay ku midoobaan muujibka iyo qaabilku taasi waa mid qodob kale oo muhiima baa isaguna jira waxa iska hor imanayaa laba ujeeddo oo midna uu leeyahay kan wax iibinayaa midna uu leeyahay kan wax iibsanayaa markaad wax iibinayso waxaad ku dadaalaysaa qiimaha ugu sarreeya inaad siiso qofka kuwa kiishayna wuxuu rabaa sidii adigu markaad waxaaga iibinaysoo kale inaad markaa ugu iibiso qiimaha sare aad ugu iibiso markaad wax iibsanaysana waxaad jeceshahay xagga ugu hoosaysaa inaad haddii kun shilin imanka shay lagula waa shan boqol iga siiun baad odhanaysaa waxaad jeceshahay halka ugu hoosaysa inaad ku iibsato haddaba markaad qofkii wakiishay uu doonayay qiimihii u sarreeyey inaad u siiso adigii aad iibsanayso shaygii lafdiisii aadna doonayso qiimihii ugu hooseeyey inaad siisato labadaa ujeeddo ayaa iska hor imanaya ma adaa isku jiimsanayo oo markaa iscawarayo qiimihii u sarreeyey baad u siinaysaa ma kii miskiinkii ku soo wakiishay baad cawaraysaayo halkii ugu hoosaysay ayaad kaga iibsanaysaa labadaa ujeeddana way iska hor imanayaan saas daraaddeed baan la ogolaya ad nafdaadii ka iibiso ilmo yaroo dhashad weli u tahay mid waalanood weli u tahay inaad ka iibisaana waana arrimo runtii dhaca kutubteena markaa kutubtii aan soo dhigayno o dhan waxaan ku miisaaliyaay oo lagu fahmayaa yacnii arrin waaqici ahoo aan arkay oo anigaygan ila kulantay arrimo kaleoo aan runtii aan arkoo fara badan oo ka jirana waan sheegi doonaa iyadana nin baan muddo hore ayaa qori aan lahaa baan idhi ii soo iibi qorigana waan u baahnaa lacagtan markaa u baahnaa ninkii mudduu waday wiigag buu waday adna baahi badan bay haysay sheekh intaasaa la dhaafi waayey buu guha qiimo ka yar hooseeya waxaan filayaa inuu markaa igu idhi toddoba boqol buu maraya ilaa milyan baanu markaa marayay lacagtii shilin soomaaliga ahayd sheekh toddoba boqol baa la dhaafi waayey aniga toddoba boqol baa ka badan yahay bal milyan ii soo sii ilaa sideed boqol sagaal boqol me intaasaa sheekh la dhaafi waayey qarisna maan ii soo qaad toddobadii boqol buu ii keen muddo kadib umaan isagoo sitoo degta ku sitaa aan arkay yani isaga lafdiisii baa iga iibsoo toddobada boqol i siiyey ee ciduu markaa suuqu ii dhigay iyo ciduu iga iibinaya ma jiri juuqumaan odhannin laakiin wixii ay kutubtu sheegaysay ayuunbaan markaa si cayaana aan u arkay maalina welid waxaan arkay dad dhul kala iibsanaya dad baa dabadaha dad ka soo wakiisha oo yidhaahdo dhul noo soo iibiyo lacag bay u soo dhiibanayaan dabeetana intay lacagtii dadka qaadaan bay dhulkii ayagu kaga iibsanayaan intay kaga iibsadaan ay qiimo hoose ka siistaan ayay haddana dadkii lafdoodii ayaga haddana ka iibinayaanoo qiimihiin ay soo dirteen bay markaa ka siisanay masalan qofkii labaatan kun baa balooggii loogu sheegay intuu lacagtii sii qaado ayuu markaa toddobiyo toban iyo siddeed iyo toban iyo buu sii sarayaa dabeetana qofkii haddana wuxuu ka siinayaa yacnii intii buu ka siinayaa saddexdaa kun ama labadaa kun ayuu markaa kala dhex baxaya waa arrin aan markaas bannaanayn weeye qofku haddii uu ku wakiisho waa inaad markaa aada u raadiso aad ammaano ugu raadiso wixii aad markaa u soo siiso aad markaa u sheegtaa hadday wuxuga soo hadhaanna isagii ayaale oo yeelanaya waayo nebigu sala allahu calayh wasalam nin saxaabiya buu wakiishay markaasuu intuu hal diinaar u dhiibay ayuu dhi laxii soo iibi amudxiyo ka dhigto ninkii baa diinaarkii lax soo siiyey laba laxaad buu soo siiyey labadii laxaad buu haddana mid iibiyey diinaar buu dabeetana siiyey nebigii sala alla alay slam wuxuu u keenay laxdii udxiyada ahayd u dirtay iyo diinaarkii isagoo sida markuu arrintii u sheegayna wuxuu yidhi intaan laxdii diinaarkii laba soo siiyey ayaan haddana mid iibiyo diinaar sii siiyo dee diinaarkiina waa kan laxdiina waa noo seebiyo nebigu sala alla alay slam waa u duceeyey markaas shayga wixii aad qofka ama laga daayo isagii ayaa markaas yeelanaya iskana jir markaa adigu inaad ka iibiso shaygii haddaad adigu masalan dee bakaar haysto ama meherad kala haysato oo qof alaab kuu soo dirto ku idhahdo ii soo iibi dee waa inaad tidha alaabta anigaa hayee aniga iga iibso oo ama cid soo wakiilo ama adigu kaalay oo markaa iga iibso laakiin intaad lacagtaad ka dhigato inaad alaabtaadii umiisood gaadhiga u saarto markaa mid bannaan ma aha taasi waa taa wahuwa amiinu wabitafridin damid masalada kalu markaa halkan sheekhu ayadana inooga hadlaya waxa weeye caqdiga wakaaladu waxa weeye caqdi ammaano qofkan wakiilka ayna gacanku haynta shaygan loo wakiishay waxa weeye waa caqdi waa yacnii waa ammaano weeye waa caqdu irfaaqin wa macuuna baa la yidhaahdaa mar hadduu caqdi ammaano yahay wuxuu ku magdhabaa keliya haddii uu shaygii tacadi iyo xadgudub ku sameeyo ama haddii tafriid iyo gaboodfalu sameeyo waxay ahayd inuu ka ilaaliyo ka bambaaniyo uu ka bambaani waayo wa bitafriidin damin buu dhi markaa haddii la idhaah wixii lagu wakiishay haddii aanad markaa dee dar alla ay wuxu gaadhaan waa magdhabaysaa qofna qof wakiilu noqon maayo marka hadduu laakiin gaboodfal sameeyo oo shaygii loo wakaashay isagu isticmaalo ama sidii loogu idmay ee layduu sameey si aan ahayn markaa u isticmaalo wuu magdhabayaa markaa gaboodfal haddii uu markaa sameeyo taasina halkaas ayuu inaga hadlo waa caqdiga markaasi waa caqdi ammaano gacanta wakiilkuna waa yaddu ammaana ee yaddu damaan maaha waxaa iyana halkanuu sheekhu inooga hadlayaa muxuu ku casilmaa qofkii wakiilka ama wakaaladii maxay ku dhammaataa waxay ku dhammaataa yuczalu bilcasli hadduu qofkii nafdiisii casilo ama kii wakaashay casilo nafdaydii waan casilay ama wakaaladii waan fasakhay ama niyo waan joojiyey wakiilkii aan ku ahaa yacni wuu casilmayaa caqdigaasi waa joogsanaya kii wakiishay hadduu dhahniy wakaaladii waan kaala noqday waan kaa joojiyey hadduu yidhaahdana ayadana caqdigaasi waa joogsanaya wakaaladdu waxay ka mid tahay cuquudda jaa'isu طarafaynka ahaydoo min alcuquudi jaa'isun amaaniya wakaalatun waaba tii ugu horraysay ayaa ka mida markaa waxaa kaloo markaa iyadana uu ku casilmaa iqme iyo miyir doorsoon haddii ahliyadii iyo uu qalankii tasarufku uu meesha ka baxo oo masalan dee labadii midkood dhinto ama uu waasho amba yacnii ama masalan dee kii wakiilka ahaa uu dhinto ama waasho ama miyir doorsoomo ayadana markaa wuu casilmayaa kan kale labadiisu hadduu ayana meeshii ka baxo ayaduna waa la mid walam yabic walaa yabiicu ka iibin maayo min nafsihi shaygii iibkiisa loo wakiisha naftiisa ka iibin walabnin tiflin inan yar uu weli u yahayna ka iibin maayo wa majruurin mid waalanu markaa weli u yahayna ka iibin maayo walow biidnin idan baawayso ay idhaahdo yacnii waan ku idmay inaad iska iibise wa huwa wakiilku amiinun mid aamina weeyaanoo gacantiisu waa gacan ammaano wa bitafriidin gabalfada daminaya yadman wuu ku magdhabaya yuczalu waa la casilaa bilcasli casilidu nafdiisii casilay ama la casilay wa iqmaayin miidoorsoon wajinin ay wajunuunin iyo waalasho markaa wajinin ay junuunin iyo waalasho markaa u waashay ayuu markaa ku casilmayaa baabuliqraari waxa u baabiyey iqraarkii iyo qirashadii oo qofku markaa wax qiranayey iqraar waxaa la yidhaha ihbaat waa sugid min qara shayu yaqiru qaraaran markuu sugnaado ayaa la yidhahdaa sharcan marka laga hadlayo iqraarna waxaa la yidhaha ikhbaarun can xaqin saabiqin calayhi waxaa la yidhaha inuu qofku ka warramo xaq hore oo lagu leeyahay oo cid kale ku leedahay ayaa la yidhaha iqraar waa wax lagu leeyahay oo cid kale ku leedahay oo uu qiro uu yidhaahdo waxaasaa qofkaasi igu leeyahay ictiraafna waa la yidhaahdaa waxaa u daliila aayaadkii qur-aanka ilaahay uu leeyahay kunuu qawaamiina bilqisti shuhada' lila walow calaa anfusikum waxaa noqotaan kuwo ku quma cadaaladda markhaatiyo ilaahay noqda walow nefiina baa ku marag furaysaane markhaatiga uu qofku nafdiisa ku furayaana waa iqraar iyo qirasho uu shayga qirto aqradtu akhadtum calaa daliku isri qaaluu aqrarna halka aayadda ilahay le waliyumlil aladii calayhi alxaqu iyo falyumlil waliyuhu bilcadli marka dayn la kala qaato ee la qorayo ilaahay wuxuu hi ha yeedhiyo ka xaqa lagu leeyahy haddii aanu markaa yeedhin karaynu markaa yahayna dee weligiisu ha yeedhiyo markaa yeedhintaasina waxay ka dhigan tahay qiraaluu qiranayuu leeyahay waxaa iyo waxaa iyo dayna intaa leeg ayaan qaatay oo laygu leeyahay qor marka waa iqraar iyaduna waxaa kaloo tufsiraya xadiidkii bukhaariiyo muslim ay warinayaan nebigu sala la sl unays la uqdiya unays uqdiya unays ka laha ilaa mra'ati hadaa ninkan haweenadiisa haweenadii markaa ka sinaysay ninka markaa casiifka ahaa fain ictarafat farjumha haddii ay qirato rajmi ayuu yidhi arkaanta uu leeyahay baabkani waa afaro muqirun wa muqaru lahu wa muqaru bihi wa siiqa muqirun waa qirte muqaru lahu waa loo qire muqarun bihi waa la qire iyo siiqatun waa afartaa waxaa sheekhu markaa uhi raximah ullahu tacaala wa innamaa yasixu wa ansaxaa iqraarkii maca takliifin takliif iyo hawrid la jiridheed ayuu ku ansaxaa tawcan wa bitawcin ikhtiyaar iyo doorasho ayuu ku ansaxaa walow fii maradin makhuufin marad iyo xanuun yacnii looga cabsan geeriba ha ku sugnaadee waarushdu toosnaan ayaa hagaajin xooleed ayaa la shardiyaa id wakhtiga iqraaru iqrashisu bilmaali ay tahay wasaxa alistihnaa'u istidnaa iyo soo reebidii waa asaxay biitisaalin maca itisaalin xidhiidh maceed kitaabku waa kitaab mukhtasar ah oo kooban markaa axkaamtii markaa baab waliba uu lahaa waxoogay dhowr masale ayuu inooga soo qaadanayaa ee kutubta intan ka sii roon ayaa faahfaahinaysa si aynu dee cumdihdii iyo baynu ku aragnay markaa minhaajkiiyo tambiihiiyo waxaa sheekuu leeyahay iqraarku wuxuu ku ansaxaayoo rugniga koowaaduu yahay inuu qofkan muqiriga ah ee qiranaya yahay mid qaangaadho caqli leh macnaa inamaa yasixu maca takliifin takliiftana waxaa la yidhaha murakabatun min shay-ayn oo albuluuq waalcaql ayaa la yidhaha waa qaangaadhka iyo caqliga markaa waxa uu ansixi ku ansaxaa iqraarka iyo qirashadu markay takliifi jirto macnaha waxa wax qirta oo qirashadiisa la aqbalaa mid qaangaadho caqli leh sabi iyo mid waalan qirashadoodu ma ansaxdo hadduu sabi aan waxaan anaa sameeyey iyo waxaan anaa ligu leeyay ma ansaxdo hadduu yidhahdo ka yar anaa jebiyey iyo ka yar anaa dakray waxba kaba jiraan wey waxba laga soo qaadi maayo waxay isyeelaan carruurtu dhexdooda ay isyeelaan haddii aan cid weyn oo markhaatiya loo haynin kaydhaa waxbuu igu dhuftay iyo kaydhaa kanaa wuxuu igu dhuftay midna laysuma aqbalo haddii cid la waayo weyn oo markhaati u furtaa intay isu qaangaadhayaan baa loo joojiyaa markay isu qaangaadhaanubaa kii wax sheeganaya sheegaysada la dhegaysaa kii kalena hadduu dafiro dheertiisa la qaataa laakiin ayaga waxba laga soo qaadi maayo waxaad arkaysaa reere isku rogmaday oo isku dilaya yacnii ilmahayga yar baa igu yidhi hebel ba igu dhuftay iyo yacnii muu kugu dhufanin anna wuxuu igu yidhi igumuu dhufanin oo laba carruura markaa isku dilaya ayaad arkaysaa hadday markaa iska khasaara soormaan oy dee waxyeelladii dhacday markaa iska wada dawaysaan o iska hagaajisaanna ma xuma haddayse gargar tagto kan waxbaa laygu dhuftay in la qaadan maayo kale markaa waxba kumaan dhufanna lama qaadanayo ee weyna isla qaangaadhaan waxaa kaluu sheekhu yihi tawcan ay ikhtiyaaran ayana doorasha waa inay jirtaayo qof la qasbay isagana ma ansaxayso qirashadiisu ilaa man ukriya waqalbuhu muطmainu biliimaan qofkii gaalnimada lagu qasbay ee qalbigiisuna iimaanka ku xasiloonaa ayaa la yidhi markaa ma gaaloobayo wixii kalena ayana waa ka sii hooseeyaan walow fii maradin makhuufin buuna yidhi wuu ansaxayaa qirashadu walow qofku xanuun kii markaa looga cabsanayeyba ha ku sugnaadee oo markaa qofkii xanuunsanayey ee xanuunka halisaa qabay qirashadiisa uu qirtay shay caynuu yidhi shaygaa hebel baa leh shay dayna ninkii hebel la ydhaha intaasuu igu leeye ama qof ajnebiya ha u qirayo ama qof dhaxalkiisa leh ha u qiraye islaantan aan qabaa intaasoo lacagaba ii dhiibtay gurigaa iyadaa leh inankayga weyniintaa isagaa leh wuu qiri kara waan siiyey maaha hadday siin tahay iyo hadday dardaaran tahayba hore ayaynu u soo marnay oo hadday dardaaran tahay ina sulusuunbaa loo ogol yahay oo wixii ka badan warasa ijaasaynaysa hadduu qof dhaxalka wax kula u dardaarmana iyadana dadka dhaxalka kale lale baa la weydiiya laakiin tani waa isagaa lahaa haddaan siiyeyna maaha waan u dardaarmayna maaha waa isagaa lahaa iqraarkiisa waa la aqbalaya waxaa loo aqbalayaa bay leeya xaaladdan uu ku sugan yahay ee xanuunkan halise uu qabee qofu gerida looga cabsanaya waxay dhahan waa xaalad kii beenaale ahaana uu run sheego kii faajirka ahaana uu toobad keeno markaa inuu run sheegayo oo xaaladdaa isagoo ku sugan aanu markaa been sheegaynin oo aan xaasidnimo iyo yadkan dhaxalka seeji aanay ku jirin ayaa daahiroo muuqata hadday ka shakiyaan dadka warasada ay qofkan markaa uu qiray ee dhaxalka la leh xaq waxay u yeelanayaan inay ku dhaarsadaan kan loo qiro yidhaahdeen yacnii noomar markaa inaanu markaa odaygu dee hadda aanu markaa waxaan iska kaa siinin oonu annaga dhaxalka maseejinaynin ee wax hore aad u lahayduu yahay kitaabka noomar bismillah hadday yidhaahdaan xaq bay u yeelanayaan warushdu id iqraaruhu bilmaali waxau leeyahay sheekhu haddii waxaanu qiranayaa ay xoola yihiin shardi dheeraada baa soo gelaya takliifdii iyo ikhtiyaarkiisoo raacayo oo waxa weeye alrushdu waa inuu rashiid yahay rashiidkana waxaa laga wadaa qof yacnii maalkiisii hagaajisanaya waa inuu yahay qof safiiha oo kuwii la xayirayey ah maal marka ama caynhaada ama dayn ha ahaadee isagana qirashadiisa lama aqbalayo leanna waxaa dhici karta dee inuu markaa cid la soo heshuu idhahdo war waa lay xayiraye bal kaalay oo si aynu waxoogaa aynu ugu qayillo meesha aan ugala soo baxo waxaan odhanayaa markaa nin kalea dayntan igu leh dabeetana marka laga soo saaray ee lagu dhiibo dee hadhowta markaa aynu meelaha markaa iskaga qayilno oo aynu iskaga cunno saas yacni saasuu samayn karaa markaa iqraarkiisa la yeeli maayo haddii markaa uu yahay wuxuu qiranayaa xoola tahay waa in rushdi jiray qofkii qof safiiha aanu ahayn wa rushdu id iqraaruhu bilmaali id iqraaruhu bilmaali hadduu wuxuu qiranayaa xad iyo qisaasiyuu leey qofkanaan dilay yacni waan zinayse oo yani waxaanuu qiranayaa xad yahay waa laga aqbalayaa markaa laakiin ta loo diidan yahay safi inuu qirto xoolo ayuunbaa markaa la diidan yahay halkan masalada kale uu inooga hadlayaa wasaxa alistiqnaau biitisaalin waxa weeye qofku intuu wax qirto haddana wax waa ka soo reebi karaa waa ka dabageyn karaa oo masalan wuxuu odhan karaa qofkaasi wuxuu igu leeyahay toban kun shan mooyaane baa odhan karaa shan mooyaane a shan mooyaane waan siiyey shan ayada markaa biitisaalin waxaana markaas ka soo reebiddaas akhriha ansaxaya markuu itisaal iyo xidhiir la jiro ee hadalkan hore ee uu yidhi e uu qirtay iyo kanuu kaga soo reebayo uu xidhiidhiyo ee mustathnaha mustathnaa minuga ula xidhiidhiyo kanuu soo reebayo iyo kau ka soo reebayo uu xidhiidhiyo istidnaa iyo soo reebidduna dee waa wax luqada carbeed iyo jamiica luqaad oo dhan lagu yaqaano qur'aanka iyo sunnuhuna ayaguna ay tilmaameen oo ay ka hadleen weeyo istidnahaasina waa bannay laakiin waa inuu itisaal jiraan laakiin hadduu markaa yidhaahdo qofkaasi waxaasuu igu leeyahay oo dabeetana uu telefoon ku soo dhaco halow dabeetana uu teleefoonkii iska qabsado cabbaar markuu hadlayey deetana uu yidhahdo allah intaa mooyaane maxaan qirtay markii intaa mooyaane laga yeeli maayo waa socotay baa hadal kaaga dambana waxba kaba jiraan weeye baa laleeyahy ee waa in hadalkuu xidhiirsan yahay hadalkuu ku qirtay intaasaa laygu leey intaa mooyaane hadalkii waa inu xidhiirsan yahay wa innamaa yasixu iqraarkii waa ansaxaa maca takliifin takliif la jiriddeeda ayuu ansaxaa qaangaar iyo caqli ayuu ku ansaxaa tawcan wa maca tawcin yacnii doorasho ayuu ku ansaxaa la jirkeeda qasab kuma ansaxo walow fii maradin makhuufin qofka xanuun cabsi leh oo looga cabsanaya geeriba ha ku jiree wa maca rushdi wa innamaa yasixu maca rushdi yacnii toosnaan iyo hagaajintii xoolaha la jirkeeda ayuu ku ansaxaa id iqraaruhu bilmaali marka uu waxaanuu qiranayaa xoola yahay wasaxa alistidnaa uu soo reebaya ansaxaya biitisaalin maca itisaalin xidhiir marka la qabay oo hadalkii xidhiidhiyo can xaqinaa layse rujuucu yuqbalu bal xaqu rabbii farujuucu afdalu can xaqinaa xaqeenna layse rujuucu ka noqosho yuqbalu lama aqbalayo bal xaqu rabbii xaqa rabbigay farujuucu noqosho ayaa afdalu fadli badan waxa sheekhu halkana masale kale ayuu inooga hadlayaa waxau leeyahay waxa la qirtaa ee qofkuu qirtaa ee isku furaa waa laba shay xaq bini aadmi iyo xaq ilaahay xaqa bini aadmiga lama aqbalo noqosho uu qofku ka noqdo wixii uu qirtay ee xuquuq bini aadmiya masalan wuxuu uhi xoo hebel baa xoolahaa igu leh jagadan hebel baa leh gaadhigan hebel baa leh shaygan hebel baa leh ama waa waxyaalo kaleo ninkii caynkaas ahaayee hebel anigaa dilay qofkaa waan qadfayo sina iyo xumaan baan ku sheegay mar hadduu xaq bini aadmi uu qirto qofku ama xoola ha ahaato ama yacni wax kale oo xuquuqdii kale ha ahaatee sida dee xadulqadafki iyo qisaasiiye ka noqosho laga aqbali maayo leanno mushaaxa iyo bakhayltinimo iyo kudhegid iyo kuduglayn ayay ku dhisan tahay mar haddaad qirato binaad waa lagaa laalaadaa dhiciin weeye war saa umaan jeedin war waan ciyaarayey waan waxaana iga ahayd lagaa yeeli maayo dhigun weeye leanno adaa qirtay laakiin wixii xuquuq ilaahaya uu qirto cuqubooyina sida xadkii ama tazinadii khamri cabiddi waxyaalahaas ayaga inuu markaa ka noqdo waa ansaxaysaa leannu saamaxaad bay iyadu ku dhisan tahay weliba inuu noqdo oo markaa ayaa u wanaagsan saas daraaddeed baa qofka macsiya ku dhacaa cuquubo waajibinaysaa nafdiisa waa inuu asturaa nafdiisa waa inuu asturaa saasaa u wanaagsan laakiin qofkii ama wax dila ama qadaf sameeya waa markaa waa inuu bal waa waajib waa inuu qiro leanno toobaddiisa ayay ka mid tahay wixii inuu qiraa si markaa looga goosto ama looga saamaxo haddii kale toobaddaadii waxba kama jiraan weeye markaa xaqaa ilaahayna waa inuu dee xaq ilaahaysa cuqubaadkii uu yahay laakiin haddii dee xaqa ilaahay lafdiisa uu markaa bini aadmi la sii xidhiidhayo sida sakadiiya kafaaradiiyo ka noqoshaheeda iyada laga aqbali maayo can xaqinaa xaqeenna bini aadmi haddaan nahay layse rujuucu noqosha ma ahan yuqbalu mid la aqbali bal xaqu rabbi rabbi xaqiisa fa rujuucu noqosho ayaa afdalu fadli badan leannu dadkii sinada u qiranaya nebiga waa kii in badan markaa nebigu sideebaad wax tidhi ma laga yaaba markaa inaad markaa zina rasmiga samaynin intaa warwareejinayey waman bimajhulin aqara qubila bayaanuhu fii kulli maa tamawala halkana wuxuu inooga hadlayaa qofku wuxuu qiran karaa shay macluumahoo la garanayo waxa kaluu qiran karaa shay majhuulah oo aan la garanaynin markaa wuxuu udhi waman qofka aqara qira bimajhuulin shay majhuulah oo laga jaahiliyo la garanaynin qubila waxaa la aqbalayaa bayaanu caddayntiisa fii kulli maa tamawala wax kasta oo maalooba uu ku caddeeyo wuxuu leeya sheekh waxaa ansaxayaa inuu qofku qirto wax majhuul oon la garanayn inuu idhaahdo qofka hebel laya waxbuu igu leeyi hebel wuxuu igu leeyi xoolo le'annahu shayga waa laga warrami karaa isagoo la caddeeyey iyo isagoon la caddayn labadaba oo waxaa dhici karaa dee inuu qofkani wax ku leeyay woogii laakiin ma garanayo ama markii horeba isagoo majhuulah ayaa lafdiisa dee lagu yeeshay waxaa dabeedna waajib ku noqonaysaa inuu caddeeyo isago hebel maad ole xooluu igu leeye hebel waxbuu igu leeyey soo maaha caddee baa la leeyahy hadduu caddayn waayo xadhig baa jeelkaa la geyn war ninkaa soo maad qiranno maad odhan waxbuu igu leeyahay afga maannagaa kaa gelinay gacanta caddee wuxuu kugu leeyahay waa kale ninkii waa ku haystaaye haye maxaa markaa haddaba laga aqbalayaa waxa laga aqbalayaa wax la yaaliyo wixii uu ku fasiro ee xoolo ah wixii xoolaahee uu ku fasiro ayaa haba yaraadee hadduu xabad roodhiga kalenu idhahdo xabaddaanaan u jeeday ama xabad laxooxa kalenu idhahdo tanaan u jeeday may may umaad jeedine lacag dollara baad u jeeday lama odhanayo ile wuxuu leey anugu anaa qirtay oo idhi waxbaa laygu leey ninkan xoolo igu leey xoolihina waa kan xabaddii roodhigayd ama xabaddii kimiis ahaydna waa xoolo hadduu markaa shayga ugu yaro ee lacagta waxgooyo keeno waa laga aqbalaya hadda hadduu yidhaha xoolo badan baa laygu leey ama xoolo weyn baa laygu leeyay uu waxa ugu yar keeno waa laga aqbalaya leanna weynida dee waxaa laga eegi karaa qofka sadaqaysa ayaa ajri weyn ka helaya ama kaxadaa dembi weyn markaa ku dhacaya shay uu weyn yahay dembigiisu haddii la xado shay haddii la saqayso bixintiisu weyntahay ayay noqon kartaa marka wax liyaaliyo wuxuu ku fasira ee xoola ah ayaa laga aqbalaya laakiin waxaan xoolaba ahayn hadduu ku fasiro dee laga aqbali maayo hadduu ay keenu idhaahdo waa kan ama hadduu nijaas keenu idhaahdo waa kan ama hadduu diga keenu idhaahdo waa tan laga aqbali maayo laakiin wax xoolaa markuu ku fasiro waa la aqbalayaa waman qofkii aqara qirta bimajhuulin shay laga jaahil yahay qubila waxaa la aqbalayaa bayaanu fii kulli maa tamawala ama qubila waa la aqbalayaa halkaa jooji bayaanuhu wa calayhi bayaanuhu waxaana korkiisa aday inuu caddeeyo fii kulli maa tala wax kastoo maalooba inuu ku caddeeyo ayaa markaa korkiisa sidaa horena ka wanaagsane aynu markaa isu raacinay deriskeenna qaybtiisa hore halkaa inoogu joogo wallaahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال باب العارية عارية دي أيوب بابيه عارية يا عارية بتشديد الواياء وتخفيفها وهذا اسم لما يعار ووحى ليس أمانيسي عارية شرعا مركا لقها اليوم وعلى إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه وانتفاع يضيفسي لبنيه shay ay bannaan tahay in la intifaacsaa shay ay bannaan tahay in la intifaacsoo la dheebsado sharcigu ogolyahay in la intifaacsoo la dheebsado oo intifaacii iyo dheebsigiisa aad cid kale u ibaaxaysood u bannayso iyadoo shayga intifaacsigiisuna uu yahay maca baqaa'i cayni isagoo cayntiisuna ay baaqi ahaanayso soo hadhaya shay in la intifaacsaa ay bannaan tahay oo intifaacaana ka soo hadhaya oon intifaaca markaa ku dhammaanaynin oo laysu banneeyo laysu oggolaaday intifaacsigiisaa la yidhaahdaa wuxuu intifaaciisu banneey waxaad intifaaciisu bannaanin baa ku baxaya maca baqaayi caynihina dee masalan raashinadii oo kale raashiqii oo kale haddaad raashin baan ku ammaanaysiye dee haddaad raashin ammaanayso uu cuno dee ma soo hadhayo ee waxaa la doonayaa wax isticmaalkiisa markaad isticmaasheed manfacadii ka soo abso sidiisii u soo noqon guri baad ammaanaysiinaysaa wuu gelayaa iyo sidiisii buu taaganya gaari baad ammaanaysiinaysaa waa soo adeegsa waa kuu soo celinayaa weel baad weel baad ammaanaysiinaysaa maryaad ammaanaysiinaysaa intuu soo adeegsado soo intifaacsuu kugu soo celinaya waxaa iyagu intifaaca aan ka soo hadhaynin iyagu baabulicaaro ma galaan maxay gelayaan dee baabulhibay gelayaan baabusadaqay gelayaan inaad u hibayso inaad u hadiyeyso inaad iska siiso laakiin baabulcariye ma galaan wa tacaawanu cala albiri waataqwa halkaas ayay soo gelaysaa wa yamnacuuna almaacuun kuwii xumaayee la sheegayey yacni waa maacuuntu waxa waa waxa yaree jaarku ay kala ammaanaysaan kuwa diidaya xadiidka bukhaari iyo muslim nebigu sal l sl faras ayuu abi talxa ka ammaanaysay waanu fuulay abu daawud iyo kayrkii waxay warinayaan axmed imaamu axmed iyo xaakim iyo inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam adraackeyi ammaanaysay dracyadii dagaalka safaan ibnu umaya maalintii xunayn markaasuu yihi ma qasbi baa muxamedow markaasuu yihi bal caariyatu madmuuna may waa shay caariye ammaanaho lagu damaanad qaadayo arkaana fara baa baabkani leeyahay muciir mustaciir mucaar iyo siiqa waa afartaa muciir waa ammaanaysiiye mustaciirna waa ammaanayse mucaarna waa shayga lays ammaanaysiinayo iyo siiqa waanku ammaaneeyey iyo waan ammaanayste tasixu in waqataha aw aطlaqa fii caynin intifaacuhaa maca albaqa yadmanuhaa wamu'ana raddi wa fii sawmin biqiimati liyowmi اtalaf tasixu waa ansaxaysaa caariyadii in waqataha hadduu wakhtiyeeyo aw adlaqa ama u idlaaqoon wakhti u samaynin fii caynin ayay ku ansaxaysaa intifaacuhaa intifaacsigeed iyo dheebsigeedu maca albaqaa baaqiaanshiya la jirid maceedu yahay yadmanuhaa waa magdhabayaa wa mu'ana raddi celinta qarashkeedana waa magdhabayaa wa fii sawmin wayadmanu fii sawmin baayacaadiina ayadana waa ku magdhabayaa biqiimatin ayuu ku magdhabayay liyowmi talaf waannaslu iyo wadarru tafiirtii yacanii bilaa damaanin ayay ahaadeen sheekhu halkan dhowr masalo oo axkaamtii cariyadu ay lahayd ayuu inooga hadlayaa waa masalada koowaadee wuxuu leeyahay waa ansaxaysa caariyadii haddii uu wakhtiyeeyo muddo la yaqaano oo u qabto oo uu yidhaahdo muddo intaa legmaa bil baan ku ammaanaysay wiig baan ku ammaanaysay maalin baan ku ammaanaysay ama uu idlaaqo iska sii daayu dhaha waan ku ammaanaysiyeyun oo wax muddo ah aanu u qabannin labadaba way ku bannaan tahay in wakhti la ysu qabto iyo inaan wakhti la ysu qabanninba waxa uu inoo sheegay shaygii mucaarka ahayo caariyadu waxay ku ansaxdaa shay cayn ah oo la intifaacsan iyadoo caynteed iyo lafdeeduna intifaaca ka soo hadhayso sida daarihii iyo gawaadhidii iyo xoolihii wixii la midka ahaa wixii laakiin la istilaagayey ee dee sidaa markaa ku dhammaanaya isticmaalka ayaga caariye ma gasho taasina waxa weeye fii caynin intifaacuhaa macalbaqa masale kale ayuu inooga hadlo labadii qaybood ee cuquudda aynu u qaybinnay yaddu damaan iyo yaddu ammaana caariyadu iyadu waa min baabi yaddi damaan waa yaddu damaan iyadu markaa qofkan mustaciirka ahee ammaanaysay waa magdhabayaa caariyadii hadday dhimato laakiin waa hadday ku dhimato isticmaalkii loo idmay waxaan ahayn isticmaalkii u idmay hadday ku dhimato iyada ma magdhabayo haddii aanu isba isticmaalin oo aanu markaa xataa ku gabadbalin ay dhimatana waa magdhabaya alcariyatu madmuuna cariya waa madmuuna ama bal cariyatun madmuuna ayay deliishanayaan leanna waxay leen waa xoole ay waajibtay maaligiiya kiinaha in lagu celiyo qiimihiisi baa waajibaysa markuu dhinto waxa uu la mid yahay bay ayay leeyihiin wa fii sawmin biqiimatin liyowmi talaf assawm waxaa looga jeedaa waa baayacaaddii shaygii waxay la mid tahay caariyada waxaa loo magdhabayaa sidii loo loo magdhabayey shaygii baayacaad loo qaaday waxala wuxuu qofku qaado isagoo doonaya inuu iibsado si uu ugu fiirsado inuu cajabiyu iibsado iyo inuu kalu iska celiyo bal ii dhiib baad leeday waar bal faraastan ii dhiib waar baa da weelkan ii dhiib dee hadday kaa dhacaanay bash yidhaahdaan dee waa iska bixiyo shay mar dad baayacaad u qaado oo shaygii inta aad baayacaaddii markii aad u haysay uu wax noqdo ayadana waad magdhabaysaa haddaba ayadu masalatu sawm baayacaadan dee caariye ma aha laakiin halkan wuxuu ugu sheegay istiraad ahaanun munaasabo oo waxa weeye mid kasta shaygan mucaarta iyo shaygan musaamka ee la baayacayey mid walba waxaa lagu magdhaba un maalintaa uu dhintay qiimuhu lahaa halkaas ayay wadaagaano munaasabadaasaa ka dhaxayso sidaa daraaddeed buu halkan u keenaye dee shaygan la baayacaya caariyada xidhiir kala laba leh waxa kaluu yidhi wamu'na raddi mustaciirku wuu magdhabayaa shaygii u ammaanaysay wuu magdhabi hadduu dhinto hadduu nool yahay waxau ayadana dee magdhabayaa oo u bixin baa looga jeedaa mu'antii celinta cala alyaddi maaqadeed xataa tu'addiyow gacantii waxa lagu leeyahy waxay qaaday inta ay ka gudayso waa inuu markaa dee celiyaa oo qarashkii celintana markaa isaga ayaa lagu yeelanayaa taasi cariyadii waa ansaxday in waqataha hadduu wakhtiyeeyo o adlaqa ama u idlaaqo fii caynin ayuu ku ansaxaa caariyadii indifaacuhaa dheefsigeed macalbaqaa baaqiyaashiisi jirid uu la jirkeed yahay yadmanuha caariyadii waa magdhabay waa mu'ana raddi qarashka celintana waa magdhabaya waa lagu leeyahay hadhow markuu wakhtiga ka dhammaado ama uu ninkii ilaahay socodiyay inuu qarashkii celintana inuu markaa bixiyo wa fii sawmin wa yadmanu fii sawmin baayacaaddii shaygii markaa baayacadda u qaadana waa magdhabayaa markaa caariyadii iyo shayga baayacadda u qaaday ee waxyeeladu soo gaadhay iyo shaygan caariyada dhintay wuxuu ku magdhabayaa biqiimatin liyowmi talaf qiimaha maalintii dhimashada daba halkan waxaad moodaa waa sida markaa rawyaani iyo baqawi iyo markaas dee ay culimmada qaar masaaxibul anwaar iyo markaa ay ku tegeene in shaygu ama mili ama mutaqawim ahaadee qiimihiisun la bixinayo waxayse markaa u badan yihiin culimmadu oo saaxibu tucba markaasuu ku tegayaa in qiima yowma talaf waa markuu mutaqawim yahay un hadduu mili yahayna misalkiisi wuu ku magdhabayaa halkan wanasu wadaru bilaa damaanin waxau halkaa leeyahy qofkan mustaciirka ah ee ammaanaysay shaygaa uu caariyeysay hadduu neef caariyeysay ubadkeeda iyo dhasheeda iyo caanaheeda mid damba magdhabayo neefganunbaa isaga ammaanadiisa ku jira neefganunbaa damaankiisa ku jira baan leeyahy waxan kale waa ammaano hadday ilmo yaroo jaqayaa la socdo iyo caanaheeda ma magdhabayo ee wuxuu magdhabayaan waxa weeye waa neefkaa weyn shayga maniixada la yidhaha maalsiinta maniixa maniixatulcanzi waa ti marka acmaasha khayrkaabay ka mid ahayd maniixatulcanzi irida iyo hasha iyo looda la ismaal siiyo ayada waa xukmulcaariya iyadubuu magdhabaya laakiin caanaheeda iyo ilmaheeda midna magdhabi maayo wanaslu tafiirtii markaa neefka caariyada iyo wadaru caanihii bilaa damaanin bay ahaadeen walaa yuciiru awalun kii hore lisaani mid labaad cariyeysiin maayo fa in yucir hadduu cariiso wahalaga taxta yadayhi ay gacmihiisa ku hoos dhimato yadmanuha saaninka labaad waa magdhabaya walam yarjic calayhi kuna noqon maayo halkan wuxuu leeyahay sheekhu qofkii mustaciirka ahaa ee hore nusaga qaarkood walmustaciiru lam yucir lisaanin buu odhanaya walmustaciiru lam yucir lisaani kii ammaanaysay ma ammaanaysiinaya mid kale haddaad shay ammaanaysato inaad mid kale sii ammaanaysa ma bannaana idan la'aan le'annoo manfacadad iyo dheebtan ma lihid waa laguu fasaxayuun gaadhibaad lagu ammaanaysiiye inaad wax ku soo qaato mid kale inaad usii dhiibtaa ma bannaana shay baa lagu ammaanaysiiyey inaad soo indibacso qof kale ma si kitaab baa laguu dhiibay lagu yihi soo aqri bal haddaba inaad mid kale usii dhiibtaa ma bannaana haddaanu idan aanad ka haysanin kii hore ee lahaa shaygan indifaac baa lagu baneeyey laakiin ma lihid laakiin waxaa khilaafsan ijaarada haddaad shay kiraysato waad sii kirayn kartaa waad sii ammaanaysiin kartaa leannu maalig lilmanfacatay kanna maalig lilmanfacba waa loo ibaaxeeyey uun walaa yuciiru awalun biaanin ama walaa yuciiru mustaciirun walmustaciiru lam yucir lisaani mid labaad ma cariyeysiinayo haddaba fain yucir wahalaka taxta yadayhi haddii aad sii ammaanaysiiso mid kale isagoon maaligii ku idmin kii labaad buu dhexda hoostiisa ku dhintay kitaab buu ahaayo waa gubtayba kii labaadoo hayuu gubtay ama roob baa helo waa qubayba ama neef coolaa buu ahaayo dee waa dhintay ama gaadhi buu ahaayo waa qallimayba kii kale isagoo eryaya waxaa magdhabaya yadmanuhaa haaninka labaad baa magdhabaya walam yarjic calayhi kii horena ku noqon maayo isagaa magdhowgii lagu leeyahy leanno shaygii isaga ayuu agtiisa ku dhintay isaguu damaankiisa galay isaguu hoosta ku dhintay isagaa magdhabaya laakiin hadduu ka magdhowda ninkii gaarigala war anigu adaanku ammaanaysay ninkaa waxba igaba gela adigu ii magdhowo magdhowaygiisii oo magdhowgii ka qaato isagu kii labaad buu ku noqonaya ee usii amarsi war shaygii aduu de kuarta keenan waan magdhabaya markaa waxaa la faqaraaru damaani calay waxaa la qaraaru damaan waxaa lagu yeelanaya ka labaad marka hadduu isagu bixiyo ku noqon maayo laakiin hadduu kii hore bixiyo kii labaad oo kusoo noqonayn walaa yuciru awalun ka hore lisaanin mid labaad ammaanaysiin maayo ama walmustaciiru kii ammaanaysa lam yucir lisaanin fain yucir hadduu ammaanayso wahalaka taxta yaday gacmihiisa ay ku hoos dhimato caariyadii yadmanuhaa haaninka labaad baa magdhabaya walam yarjic calayhi kii horena ku noqon maayo baabulkhasbi hasbigii iyo dhacii ayuu baab yahay hasbiga waxaa la yidhaha akhdu shay dulman shay dulmi loo qaataa la yidhaaho sharcanna waxa la yidhaha alistiilaawu calaa xaqi lghayri cudwaanan waa xaq cid kale leedahay oo aad markaa ku habsato ayaa la yidhaahdaa gurigiisood qabsato baloorhkiisood qabsato yacnii wixiisii ood qaadato ayaa la yidhaahdaa waana shay xaaraan walaa taakulu amwaalakum baynakum bilbaatil baa ilaahay yidhi ina dima'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraam ayay idinka tagaan wey dhiiggiinna xoolihiinna cirdigiinnu xaraam buu idinka yimi man dalama qayda shibrin min ard taaka qadarkeedoo dhula qofka dulmiya tuwiqahu min sabci ardiin toddobada dhulba madaxaa loo gelinayaa arkaanta baabkani waa kaasib waa dhace maqsuub waa la dhace maqsuubu minhu waa laga dhace iyo qasbigii haddaba baabkani cuquuddii mucaamalaadka isagu kama mid aha laakiin taxta albayca waxay u hoosgeliyeen maadaama shayga la dhacay la damaanayo oo waxa lagu damaanayaana uu yahay waxyaalihii ciwadka u noqon jiray ee la dhaafsan jiray waxa la iibinayo xaggaasunbay ka soo hoosgeliyeen mooyaane isagu cuquuddii kuma jiro ila waaba dhac iyo shay xaaraanaba eh saasuunbay markaa halkan u keeneen wuxu uhi yajibu radduhu walow binaqlihi wa arshu naqsihi wa ajru milihi yudmanu miliyun bimilihi talif binafsihi oo mutlifin laa yakhtalif wahuwa aladii ajaa wahuwa aladii fiihi ajaazu sanama wa xasruhu bilkayli waalwasni kamaa wuxu uhi yajibu radduhu waxaa waajiba celintiisa walow binaqlihi raridu markaa raro oo markaa dee u meeshii kiila ha joogay u raraba ha kelibayso celintiisii waarshu naqsihi nusqaandiisa kabkeeduna waa ku waajib wa ajru milihi ka la midkaa mushqaadiisina waa lagu leeyahy halkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa dhowr masalo waa midda koowaadee qofkii qaasibka ahayee shay dhacay waxaa ku waajiba shaygii maqsuubkaa ku ka dhacay inuu celiyo walow qiimihiisa tobanlaabkeedba ha ku taga celintaasi xadiidkii abu daawuud cala alyaddi maa akhadat xataa tu'addiyahu korkeeda saaran wixii ay qaatay intay ka celinayso masalada labaad shayga hadduu nuqsaamo oo isdhimo nuqsaantaa kabkeeda isagii baa lagu yeelanayaa dhacay ama samaawiya hadday markaa wax ku gaadhaan ama qiimihiisi isdhimo waa lagu yeelanayaa qodobka saddexaad kaasibkii waxaa lagu yeelanayaa shaygan maqsuubku u dhacay oo kale mushqaayadii uu lahaa iyo ujraduu soo saari jiray walow yaanu isticmaalinbe gaadhi buu dhacay dee gaadhigaasi maalin walba qofkaa wixii u soo saarayey ayaa lagu yeelanayaa oo la isugu dhufanayaa yejibu radduhu celintiisaa waajiba walow binaqlihi naqlin iyo raridu markaa u raru markaas u qaado kii markaas lahaaba ha ahaadee oo hadduu naqlin iyo qaadin kii markaa uu ka dhacay meeshiisa ay kelibayso waa inuu qaadaa waarshu naqsi nusqaantiisa kabkeedana waa ku waajib waajru milina waa ku waajib yudmanu miliyun kii miliga bimili baa lagu magdhabaa talifa binafsihi u dhimaya ow mutlifin ama mid yacnii dilay udhimaya laa yakhtalifu xukunku isma khilaafayo wa huwa miligu aladii kii weeye ajaasuu fiihi salama salam ay ku banneeyeen wa xasruu koobidiisuna bilkayli waalwasni aw ilwasni ay tahay kamaain sida biyihii oo kale kamaa kamaain laa fii mafaasatin bahgooye maya walxalaaqaahu biyamin baduu kula kulmay fiidaa biyaha wa fii muqawamin shaygii muqawamkaana aqsa alqiyam qiimooyinka kuwii ugu sarreeya baa lagu magdhabayaa min khasbihi laga soo bilaabo litalafi ladiikii inkhasaba dhacmay ee u dhacay ilaa dhimashadiisa laga soo gaadho qiimahaasoo min naqdi ardin dhul lacagtiya talafun fiihaa dhimasha ay dhexdeeda ahayd oo khalaba qaalib noqday ama min naqdi ardi talafin dhimashada dhulkeeda lacagteediia taasoo fiihaa dhulka dhexdeeda khalaba naqdigaasoo fiihaa dhulka dhexe qalaba qaalib noqday halkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa dhowr masalo masalada koowaad hadduu shaygii marka uu joogo ee uu nool yahay shayguu dhacay waxaynu waa inuu celiyaa mushqaayadii nuqsaanta yacnii kabkii nusqaanta iyo ajrigii mushqaayaddu soo saaraya inu bixiya hadduu shaygii dhintaa yimi hadduu shaygii dhinto waxa loo kala qaadaa ashyaada mili iyo mutaqawim mili iyo mutaqawim mili iyo mutaqawim haddaad doonaysana ayi kitaab shaaficiye ay leeyihiin waxay kaga hadlaan un baabulqasbi ayay kaga hadlaan inta kale wayudmanu mili bimili walmutaqawim biqiimati wadarkiis laakiin mutaqawim muxuu yahy mili muxuu yahy baabulqasbi ay kaga hadlaan markaa shaygii qaasibku maalkii u dhacay wuu magdhabaya egtiisa ku dhintay wuxuuna yidhi talifa binafsihi ow mutlifin laa yakhtalif ama yacnii dar ilaahay haysaga dhinta shaygii aafa samaawiya ama cidi hadisho isagu mar walba uu magdhabayaa walaydi almutaratibatu calaa yadi alkhaasibina imika wakhtigeeda yacnii hadday cid kale ka sii qaado ciddaa kale ku ag dhinto ciddaasi miyay ogeyd mise may ogeyn gacantiisu ma yaddu damaan baa mise waa yaddu ammaana cumdahaa si fiican u kala dhigayay manhaajka cumdaha ugu wanaagsan hadda taa u tacarudi mayno waqti baynaanu haynin hadduu nafdiisa u dhinta iyo hadday cididisho mid kasta isma khilaafayo eh waa magdhabayaa haddaba mili maxaa la mili waxaa lagu magdhabayaa buu yidhi yudmanu miliu bimilihi mili maxaa la yidhaha huwa aladii ajaazuu fiihi salaama buuhi waxasru bilkayli walwasni kamaa waxay dhaheen maa xasarahu kaylun oo wasnun wajaasa fiihi salam wixii la miiso ama la miisaamo salamna ku bannaan yahay wax alla waxa la miiso oo dhan waxa liyaariyo waxa la miisaamo oo dhammi waa mili laakiin waxay yidhahdeen waa inuu salam ku bannaan yahay waa inuu salam ku bannaan yahay waxay saarayaan waxyaalihii uunsigii iyo haliisadii waxyaalihii laysku dardaray ee markaa waxyaalaha badan isaga tagsanaa kuwaasi ayagu waxay raaciyaan mutaqawimkaay raaciyeen miligama raaciyeen waayo isagoo kale aan la helaynin markaa waxa la yaaliyey wixii la miisayey ama la miisaamayey waa mili ee salamkuna ku bannaanaa wixii aan inta ahayna mutaqawim baa la yidhaahdaa mutaqawim ayaa la yidhaahdaa oo mutaqawimowna dee waa wixii intaa ka soo hadhay ee markaas dee maryaha lahaa ee xoolaha lahaa ee waxyaalihii kale oo dhan markaa lahaa wixii markaa la tirinayey iyo wixii la dhudhuminayey iyo wixii markaa la fuudhinayey waxaasoo dham waxay noqonayaa mutaqawim haddaa halkan masale kale inoogu sheegaya wuxuu leeyahay shayga misliga ah marka isagii oo kale aad ku damaanaysaa waa marka uu shaygan miligaahi qiima leeyahay markan lagaa doonayo xilliga shay miliga wada shay la miiso ama la miisaamo waxaan hortu inoogu miisaaliyey biyo oo kale buuhi biyuu dee waa waxaa la miiso kamaa kamaa in weeye daruurta shicirkuu gaabiye haddaba marka aad shaygii miligaha miligiisa ku magdhabaysaa waa marka xilligan lagaa doonayo uu qiimo leeyahay tusaalu inoo soo qaatay laa fii mafaasatin wallaaqahu biyamin fidaa buu yidhi wuxuu dhi waxaan la magdhabay waxaan miligii lagu magdhabaynin haddii shay mili oo xilliga dhacaysa qiimo leh laakiin xilliganaad hadda magdhabaysa aan qiimo lahayn miligiisi lagu magdhamay qiimaa loo weecanaya oo waa maxay tusaale ahaan wuxuu yidhi meel mafaasaah oo bahgooyo ah oo aan biyo lahayn ayaad qof biyo kaga dhacday dee waxay iska hesheen bad iyo biyo fadhiyo iyo webiyo agtood dee haddaan booyadii ama foostadii halkan kaga soo darayaa hadda halkan caantaynba la siisan maayo halkaana waxaa laga yaabaa markaa inay qiimo weyn lahayd tusaale ahaan xilligii berigii dhawayda abaaruu jireenee dee booyaddu ay maraysay dee kun dollar wax ku dhow dee haddaad booyad biyaa dhacdaba adoo baahi ay ku hayso oo marka roobkii dee xaaraaddii meel walba madhan tahay aad tidhahda iminkaan booyaddii kuu soo dhaaminaya lagaa yeeli maayo waxaa lagu leeyahay xilligii aad biyahan dhacday qiimaa lahaayeen ayaad qiimihiisii bixinaysaa laakiin hadda tan lagaama ogola waayo misligii baan qiimo lahayn taa waxaa la mida waxaa taa la mida lacagayowgii laysku yeeshay ee ama daynahaa ama wax la kala iibsooon la kala qaadan ama qof lacag dabadaad looga soo dhiibo o laydhi wax ku qabo xilliyadii hore dee aydhaaid iyo xilliyadii wixii ka horreeyey dagaalladii ee hadda la doonaya in la kala qaato haddii la yidhaahdo tobankii kunee shilin lacag soomaaliga ahaa ama labadii kunee shilin sabentiyadii ruuxa dumara lagu meheriyey haddii la yidhaha iminka ha la siiyo dee wax alla wax qiimaa uu leeyahay ma jiro marka waxaa loo noqonayaa waxa weeye waa qiimihii ay lacagtu xilligaa maraysay lacagaa fadhiya ee aan isbedello ay ka maraysay ama dee raashinada iyo xoolaha ay ka maraysay ayaa loo weecanayaa lacagtaa faalsowday loo weecan maayo waana masale wadaadada qaarkood ay ku simirrixdeenoo marka qardiga laga hadlayo horena waynu tilmaana ayaa waxay dheen wayuradu lmil mil hadduu qofku mili amaado miliguu celinaya wawalow fii naqdin batala tacaamulu bih lacag ku shaqaynteeda birtay ba ha ahaatee lacagta ay ka hadlayaan culimmadu ee miliga ahayd waa naqdan bilkhilqata yidhaahdaane lacagtu xilligaa dahab iyo fidday ahayd oo haddii lacag ahaan looga tago macdan ahaan bay u shaqaynaysay laakiin yacni lacagahan haddii iminka dolarka iminka aadka loo jeceliyo dhakada weyn le hadduu maanta maraykan ka baxo sooqaasu iska yaacayaa dabayshu ay eryanaysaa waxaa la cid qaadanaysa aanay jirin leanna waxaa le naqdan bilkhilqa iyo naqdan bilistiraax waxna lacag bay abuur ahaan bay ku yidha waa dahabkii fidada waxna heshiis garunbaa lagu yihi maraykan unbaa lacag ka dhigtay iminka teenan iminka haddaynu inagunbaa lacag ka dhiganae haddii laga baxo tu kale la soo saaro halkaa dabayshu ayaa iska yaacaysaa cid saa ugu yaacanaysaa ma jirto markaa lacagayaasha xiliyadaa la isku lahaana yani saasaa logu baa waana masale murankeedu aad u badan yahay addaynu fii dilli takhayuraati nuquud ayay culimmadu kaga hadlaan wuxuu yidhi halkaa wa fii muqawamin aqsa alqiyam shaygii mutaqawimka ahaa waxaa lagu magdhabayaa qiimooyinka kii ugu sarreeyey min qasbii dhaca laga soo bilaabay litalafi ladii qasab litalafi ladii qasab kii uu dhacay dhimashadiisa laga soo gaadho shayganuu dhacay maalintuu dhacay ilaa maalintaa uu dhintay qiimi ugu sarreeyey uu maray ayaa laga magdhabayaa masalan neef xoolaabuu dhacay ka soo qaad xilli arrafaa bay haydoo ama maya xilli arrafada ka horraysa bay haydoo wuu iska jabnaayoo labaatan dollar buu ahaa arrafadii bay gaadhayoo siddeetan dollar buu gaadhay markanuu haddana dhintay kaba soo qaad toban dollar buu ahaa waxaa lagu leeyahy markaa uu siddeetanka dollar ahaa baad ayaad ku magdhabaysaa limaada leannahu xilligaa uu siddeetanka maraya baad waajib ku hayd aad celisan ninkii ilahaad ku celiso siddeetankiisaasuu siisan laha markaa sow maad ku celin waayin waad magdhabaysaa siddeetankii u gaadhu baad markaa ku magdhabaysa aqsa alqiyam min alkasbi ila atalaf maalintaad dhacday ilaa maalintuu dhintay qiimii ugu sarreeyuu soo maray ayaad ku magdhabaysaa wuxuu yidhi min naqdi ardi talafin fiihaa kalab dhowr dabdi bay ku samaynayaanoo min naqdi ardin dhul lacagteed talafun fiihaa dhimasha ay dhexdeeda tahay lacagtaasoo kalaba haaliba hadday dhowr lacagood yihiin ta haalibkaa ama min naqdi ardi talafin in laysu idaafay dhimashada dhulkeeda lacagteeda halaba fiihaa ku qaalib noqotay qaabkaana markaa waa loo dabdin karaa marka waxaanuun aan sii adkaynayaa uun waxyaalaha runtii waa masalooyin taagan oo dad badanku ay ku murmaan waxyaalaha qiimo dhacay sidaa qofkii doonaya inuu qaan baxo waa inuu markaa qiimuhu shaygu xilligaa marayey waa inuu ku qiimeeyo iska bixiyaa tusaalean idiin soo qaadanaya laba nin ayaa berigaynu dalka soo gallay ee dagaalladii ay dhammaadeen ayay isqabsadeen nin baa wuxuu yidhi war hebelow lixdankii ma garanaysaa waa tadudheelka alaa ku haysatay buhi anna shaqaalo dawladeed baan ahaayo bil baan wax kaa cunayay buhi hudheelka qadada iyo quraacdii cashada baan kaa cunayay waxaad igu lahayd buhi gini giniga waxa la labaatan dhallinyaradu ma garanayaan markaa laba kala dooro buhi niyahow ginigii waa kan xashiishkan iminka agteenna ku jiray inaan ginigii kuu soo qabtoon ku siiyo iyo inaad iga saamaxdo ninkii kalena wuxuu yidhi niyow maya adigu laba kala dooro taanugu yeeli maaye war hudheellada berigaa iyo hudheellada nin kastoona iskuwax karininoo waslada berigaasi dhowr wasladoo maanta u dhigmaysay biluun anigana hudheelladan iminkay geli buui saddexda waqti aan ka cunee yeeli waayo haddaan taa yeeli wada aakhiraan kugu yeelanayaaye aakhirahaynoo ahaata buu yidhi macnaha waxaan arkay runtii dad nin yacnii gobolkaasoo la adhi ka keenay oo dhowr gaadhi keenay oo inta markaa la kala iibsaday dagaalkii sidaa ku dhacay oo beri dhexdeed la ysku qabsay oo ay wadaaddo u fatweedan idheen lacag soomaalida baa lagu leeyey hadda nin taajiro wuxuu ahaa jeeblaahoo intaa watay waxay leeyihiin maanta ha la siiyana noolka ka bixin mayso noolku soo raacay ka bixin mayso yacni waxaasi waa dulmi qofkii doonaya inuu qaanbaxaa wixii lagu lahaa waxay goonaysaa nin baa toban kun loo soo dhiibay oo soomaaliya markaasaa wax la gurigii ku dhis xilligaa guri bay dhisaysay dee ninkii waa iska isticmaalay lacagtii ama waa la qaxay imikuu ku leeyahy tobankii qaaday xilligaana guri bay u dhisay ama guribu ku dhistay tobankiisaasi xilligaa waxay u marayeen ayuu markaa kugu yeelanaya wuxuuhi yudmaru misliyun bimili baa lagu magdhabayaa talifa binafsi u dhimaya oo mutlifin ama mid dilay laa yakhtalif waxugu isma khilaafayo wa huwa miliguna alladii kii weeye fii dhacisa ajaasu culimmadu asalama ay ku banneeyeen wa xasruhu koobidiisa waxaa lagu koobaanaa bilkayli miis walwasni awil wasni uu yahay kamaa kamaa inbiyo kale weeye laa fii mafaasatin waa markuu misligu qiimo leeyahaye laa fii mafaasatin bahgooye maya walxal laaqaahu biyamin baduu kula kulmay fii daa biyaha marka biyo la kala qaataye la kala dhacay meel bahgooyaa lagu kala dhaco bad iyo markaa biyo fadhiya agtooda kula kulmo taa lagu magdhabi maayo wa fii muqawamin shayi muqawamka ahaa la qiimeynayana aqsal qiyam qiimooyinka kuwii ugu sarreeyey min qasbi dhiciisa laga soo bilaabo litalaafi aladii laga soo gaadho shayga dhimashadiisa in khasaba dhacmay alladii khasaba baa looga jeeda u dhacay muxuu ku magdhabay qiimahaasoo min naqdi ardin dhul lacagteeda talafun fiiha ama min naqdi ardi talafin dhimashada dhulkeeda lacagteeda fiihaa dhexdeedana halaba ku ama halaba fiihaa haalibka ku noqday lacagta haalibkaa meeshaa lagu isticmaalo ayuu ku magdhabaya wallaahu aclam